waxaa shalay gala abaarihii afariy tobankii bisha ee abaarihii koobiy tobankii iyo bar soo galay magaalada garacad si lama filaan ah ciidamo hubaysan oo doonyo kaga soo degay ciidankaasi dadkii meeshaa joogay waxay u sheegeen inay yihiin shabaab dabadeedna xalay galinkii dambe iska aruuriyeen lug bay kaga baxeen dhinaca xeebtay mareen badweynta hindiya ay sii qaadayaan deegaanka kulub bay saaka ku waabariysteen haddana waxaa noo sheegay inay degan yihiin meeshaas inay ka gudbi doonaan iyo inay dan kale ka leeyihiin lama yaqaan dad haddeer macnahooda aanu fahmi karna ma aha dad iska lugeynaya oo maxaysato ah garaaca puntland maamulka puntland baa jooga dad iska lugeynaya oo maxaysato ah oo naftood biimeeyayaalahaan u aragnaa dad aan gaadiid wadan meel ay ehel ku leeyihiin la arag dadka deegaankaas wax taageera ah ka heli mayaan waa deegaan dowladi degan tahay meel walba ciidamo hubaysan baa jooga dadkaasi qaabka ay yihiin istaraatiijiyadooda wali ma hayno laakiin waxaan u aragnaa naf wahiib dad ahoo isu soo biimeeyey oo haddayan isdhiibi doonin macno kaloo ay deegaankaas ka samayn karaan ma jirto waayo dhul ay degan yihiin dhul ay gurmad ka helayaan dhul ay taageero ka helayaan ma aha waa arro dadka deganna hubaysan yahay oo tababaran yahay dowladna leh oo dhan walba laga jiro marka waanu ogaan doonaa wakhtiyada soo socda ujeeddadooda dhabta ah